arrintan sida gaarka hadda ee warqadan ay uga soo baxday waxa waaye waxaan ballan ka lahayn oo aan rajeyneynay in sharciye hindiseedyada la horkeenayo labada aqal midkood gaar ahaan aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka in wadatashi laga sameeyo taasoo runtii dareenkeeda labada dhinacba muhiimadda ay leedahay leestusay iyadoo ay saas tahay markii shirkii noo dhammaaday wixii ka dambeeyey dhowr sharci ayaa baarlamaanka la horkeenay qaar kaleetana in hadda la horkeeno ayay diyaar u yihiin marka waxaan rabnaa oo aan adkeyneynaa in sidii ballantu ahayd oo lagu wada hadlay gaar ahaanna aqalka sare odayaashooda shuyuukhda hablaha iyo ragga intaba anagoo wada hadalnay in sharciyadaasna lakala tashado la tashigaasna aan fikradeenna iyo dareenkeenna aan ku biirino gaar ahaan arrimaha maxalliga oo si toosa u saameeya degaanada aan joogno
marka la tashi la leeyahay madaxweyne dadku waxay isweydiinayaan ma waxaa shardi ah oo keliya in dowladda federaalku ay kala tashato madaxda maamul goboleedyada tallaabooyinka ay qaadayso oo hindise sharciyeedyadan ay ka mid yihiin mise waxaa qasaba marka ay la tashigaasi uu dhaco in ogolaashihiinana ay dowladdu hesho may maya horta horta labada kelmadood oo la tashi iyo qasab isma raacaan la tashi yani by definition waa waa laba qofood oo si niyad wanaaga ku tashanaya marka wax qasabahuma jiraan keliya uun qof walba inuu fikradda dhinaciisa adkeeyo annagu dhinaceenna waxaan jeclaa lahayn arrimaha maxalliga waxbarashada caafimaadka hadda sharci biyaha ah ayaa ayaa ayaa la wadaa isgaarsiinta wixii naga khusay frequencyyaasha localka oo sida f m ka iyo kuwa raadiyaasha ii sheeg quality of serviceka ama ama adeega wanaagiisa oo xagga isgaarsiinta arrimaha sida tooskaa ee degaanada u saameeya in fikradeenna taladaas lagu daro oo ii sheeg laga qeybgeliyo waa intaas maahe wax qasaba iyo wax mataqaanaa ii sheeg ma jiraan
waayahay dabcan heshiiskii aad gaarteen ama warmurtiyeedkii ka soo baxay wadahadalkii aad yeelateen adinka oo maamul goboleedyadii ah iyo dowladda federaalka iyo weliba gobolka banaadir waxaa ku xusnaa in qodobadan hadda aad ka dhawaajiseen sida hindise sharciyeedyada loo gudbinayo golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamanka adinku aad talo ku yeelataan heshiiskaasi kuma xusnayn ciddii labada dhinac ka mida oo jebisa qodobadaasi lagu heshiiyey waxa laga yeelayo sow heshiiskiina markii horeba inuu qabyo ahaa laguma tilmaami karo may may sida aan kuu sheegay wadahadalladaas waxay ahaayeen wadala wadahadallo ku dhacay niyad wanaag isfaham iyo is-aaminaad qasabna maaha runtii in yacni maamul goboleedyada muxuu ahay fikradooda keliya ay socoto ama degaanada dadka jooga fikradooda keliya ay socoto sida aad ka warqabto aqalka sare wuxuu leeyahay door muhiima oo maamul goboleedyada gaar ahaan si aada ugu dhow inkastoo xildhibaanada sharafta le ee aqalka hoose ayaguba ay matalaan degaanada laakiin haddana habka aqalka sare uu dhisan yahay waa hab si toosa uga turjuma muxuu ahaay degaanada iyo maamulada marka marka aan leenahay hanala tashto la tashigaas waxaa ku jira in miisaan la siiyo aqalka sare waxaa ku jira in muxuu ahay civil society-ga iyo ururada laga lagala tashto in dowlad goboleedyada lagala tashto arrintu waa in la tashto si tayada xataa sharciga lasoo saaraho ay u noqoto mid ka turjumaysa waaqiciga jira ugu dambeyntii waxaad sheegteen in hindise sharciyeedyo aanan adinka laydinkala tashan baarlamanku uu ansixiyey qaarkoodna haddaba ay hor yaallaan haddii ay dhacdo in la ansixiyo oo cabashadiinna oo weli sideeda u taagan hindise sharciyeedyadaasi ay maraan labada aqal maxaa qorshe ahoo idinkaga yaala
wallahi horta sida sida runtii yani xoogaa taagan ood taagtaagan ood u dhigayso arrintu maaha annagu waxaan dalbanaynaa waa wada tashi waa in fikradeenna iyo dareenkeena lagu daro sharci dejinta waxaana saldhig u ah waxaasoo dhan in la hirgeliyo barnaamijka federaalka runtii ama federaal inaan qaadano oo federaalnimadu waxay tahay aan ku dhaqano iyo wuxuu qabo iyo inaan intaan iska dayno si dadnimo le isugu nimaado oo aan dhahno war federaalku nama anficeen naga daaya taasaa taladaasa soomaali u taal laakiin intaan dhahno federaalaan nahay haddana inaan u dhaqanno sidii dowlad unitary stega inaan dastuur intaan qorano awoodo qaar aan siino dowladda dhexe qaarna aan siino dowladaha xubinta ka ah haddana aan u dhaqano in waxoo dham ay isku meel ku wada jiraan keliya annaga waxaa noo muhiimsan tala gaara iyo dan gaara iyo ujeedo gaara maamuladu male maamuladu waa waa waa xubnihii waddanku ka koobnaa waana maamuladii dowladda dhexe uga hooseeyey fulinta adeega dowladdu ay leedahay laakiin wuxuuna aan isku ogaano waxay yihiin ba aan isku ogaano anugu hadda shaksiyan intii hadda aan maxuu ahay ii sheeg aan arrintan aan aan darsanay marna maxuu ahay ii sheeg go-aan oo ah saasaa noo fiican kuma dhiiranaan federaalku waa go-aan la qaatay soomaaliya o dhamaa isu timid saasaa dan la mooday haddi wixii dan la mooday oo meel fagaaraa lagula heshiiyey aan fulino haddaysanna anficin oo ay maxuu ahay aysanna anficayna yaanaan isku munaafaqaynin oo intaan wax dhahnana wax kale aanaan samaynin si dadnimo le intaan iskugu nimaado aan dhahno federaalnimo anfice naga daaya